bismi illaahi raxmaan iraxiim habeen wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada warka habeenay idaacadda jowhar qodobada caawa aad ku maqli doontaan waxaa ka mid noqon doona urur siyaasadeedka karaamo oo ololaha wacyigelinta doorashooyinka ka sameeyey magaalada jowhar ee caasimadda hirshabeelle madaxda dowladda dhexe ee federaalka soomaaliya iyo mucaaradka oo kulan ku yeeshay xerada xalan ee magaalada muqdisho kulamo looga hadlayo amniga koonfur galbeed soomaaliya oo ka furmay baydhabo iyo taliyaha ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed oo amar adag duldhigay ciidamada ku sugan deegaanada koonfur galbeed soomaaliya xubno sare oo ka tirsan kooxda al-shabaab oo lagu dilay gobolka hiiraan wararka dibadda idaacadda jowhar caawa idii heesana waxaa ka mid ah hogaamiyihii dhowaan xisbigiisu doorashadii deegaanka u k ku guulaystay oo baaritaan wajahaya
soo gudbinta warkan waxaa suurtagelisay warshadda shafaysa biyaha ee isnaay noocyada kala duwan ee warshadda biyaha isnaay ee idiin diyaarisay waxaa ka mid ah labaatan liitar shan liitar ilaa liitar iyo bar waxaana lagaa siinayaa qiimo aada u jaban
waa habeennimo arbacaha taariikhdu waxay ku beegan tahay saddex iyo tobanka bisha shanaad ee mey sanadka labada kun lix iyo labaatanka intaasi dhegeystayaal waxay ahayeen qodobada warkeena ugu dooron haatanna kusoo dhawaada isagii oo intaasi ka faahfaahsan aan ku bilownay urur siyaasadeedka karaama ayaa ololaha wacyigelinta doorashooyinka ka sameeyey magaalada jowhar ee caasimadda hirshabeelle cali maxamed warsame ayaa warkan faahfaahinaya urur siyaasadeedka karaama oo la ballaaran oo bulshada magaalada jowhar lagu wacyigelinayo sidii ay ugu qayb qaadan lahaayeen doorashooyinka ayaa maanta waxay booqasho ku tageen iskuulka hoose dhexe ee sare sheekh xaneef iyo kaamka danwadaag ee magaalada jowhar halkaasoo ay kula kulmeen ardayda macalimiinta iskuulka sheekh xanefi iyo bulshada ku nool kaamka danwadaag ayagoo u sharaxay muhiimadda ay leedahay ka qaybgalka doorashooyinka ugu horeyn madasha waxaa ka hadlay qaar ka mid ah xisbiga karaama waxaan codsanaynaa inaad na soo dhoweysaan oo aad nagu soo dhoweysaan gacno furan codkiina aadna siisaan maadaama aanahan dadkii dadkii meeshaan u dhashtay oo reer jowharka ahaa ee asalka ahaa ee dadkii qof walba dadkiisa waxu doonanayaa marka sidaa laanyeed
asalaamu calaykum sida la sheegay oo raab uu sheegay waaye annaga waxaan ka mid nahay ururka siyaasadeedka ee karaama sida haddaad ogtihiin wadanku wuxuu aaday waxaa la dhahaa one man one food waxay noqotay in dadka lagu soo noqdo community loola soo laabto cododka la weydiisto saasaan horta aan ujeedkeena iyo hadafkeena uu yahay inaan idiin imaanno waxa aan naga dhex buuxaya ama systemka aan rabno inaan idin sheego sida aad ka war haysaan maalmaha soo socdo waxaa bilaabanayo ama labaatanka juun doorashadii hirshabeelle hadday noqon lahayd golihii deegaanka hadday noqon lahayd golihii wakiilada hadday noqon lahayd madaxweynihii waxaasoo dhanaa loo socdaa idinkan waxaa ka mid tihiin dadkii deegaanka ah waxaa ka mid tihiin ardaydii soomaaliyeed inaad nagu caawisaan muxuu ahaaye cododkiina idin sheegno waxyaabaha anaga naga dhex guuxaayo magaaladuna waxaa ka jiro xisbiye badan yacni kolley ma laga yaaba in xisbiye kale idiin yimaadeen wax idiin sheegeen so marka annaga waxaan ka mid nahnay marka xisbidaas qayb ka mid aan nahnay oo magaalada joogo
wardan waxaa idiin soo gaabiyey saacid anna wax yaraa ku daraa saamaanta idiin soo hor fadhiisanay oo idinkaga codsanayna codkiina birina haddaa codkiina na siisiin intaanu nii soo hor fadhiisanana la xisaabtami doontiin sababtoo ah maanta qof ima soo qasbin idinkane anaa idin soo codsaday anaa idin dhahay waa idin rabaa codkiina u baahanahay birina marka ah waxqabadka ama waxa u baahan tahay ku qabo waayo bir waa ii imaanay waa ila xisaabtamay taa macnaheedu maxaa waaye codkaa shalay ada isiisay adaa iskale shalay adaa ad adi dartahaa wax ku noqday birina adaa igala xisaabtami kartid codkaaga marka waxaa rajaynayaa inaa codkeena sii doontiin saa biri waxyaabaha yacni waxqabadka ama waxaa idin qaban doona hadda hadhowti nusqaa markay ku imaadoo kale si aad noola xisaabtantiin aada u mahadsantihiin mar labaad iyo mar saddexaad iyo mar afraadba iyo marar badanba waxaa idin ka codsanaynaa codkeeda hal ka mid oo idinku daray waxay tahay qofaa taqaanida ushaada loo dhiibtaa saa beri aa ugula xisaabtanta maadaama aa baha waxbarasho isla wadanahay ee ururkan uu yahay baha waxbarasho marka waxaan ka bilaabaynaa ama codsanaynaa ama wax weydiisanaynaa isla bahdeeni because waxaa lahaa qofba qofkiisoo xigaa maano anaga maadaama aa baha waxbarasho nahay bahda waxbarashadaa xigtaa marka aada mahadsantihiin
ugu dambeyntii wakiilka xisbiga karaama ee degmada jowar abdulaahi xasan cadow ayaa dhankiisa ka hadlay muhiimadda ay bulshada u leedahay doorashooyinka iyo ololaha ay ka wadaan degmada jowhar yidhi marka waxaan idinka codsanaynaa waa codkiina ujeedkeena waa bahda waxbarashada oo ururkan ka socdaa muhiimadduna waxay tahay jiilka hadda soo baxayo inay waxbartaan diyaar u ah amba hore wax u bartay waa ujeedku in meynaa lasoo saaro dadkii haddana wax u bartay deegaankaana la rabaa in lasoo saaro waxaa la arkay dad badanoo jahli ah oo bannaanada laga keenay qofka aqoonta lahaa inuu derbiyada iska fadhiyo marka taas ma dhici doonto waxayna ku xihan tahay codkiina waxaana rajeynayaa inaad codkiina kusoo saara doontaan qofka aad rabtaan idin ardaygeeda oo fasalka aad iskula jirtaa xitaa doorashada hadduu waadhuu soo galo adigaa wax ogi kara waa qof aad taqaano oo isku fasal ahaydeen isku deegaan ahaydeen oo qofkaan laxayo oo taqaano laakiin qof haddii bannaanka lagaga keeno qof aad taqaan maaha hadhowna lama xisaabtami karto ujeedku waxaa waaye inaad la xisaabtami karto qofka aad rabtana aad soo saari karto codkaagaana xur u tahay marka karaama maanta waxay idinka codsanaysaa codkiina waa inaad u hiilisaan bahda waxbarashada inaad codkiina ku ciilbaxsa ku ciilbaxdaan oo codkiisa codkiinana aad karaama aad maaragtay sheegaad siisaan macnaha astaamaha ururkan uu leeyahay rabaa marka inaa idiin sharxo astaanta uu leeyahay waxay tahay lambarkan labaatan iyo saddex astaanta uu leeyahay ka mid tahay buugii qalin waa buugii qalin haddaad aragtana waxa waaye xisbigan waa bah waxbarasho haddaad arkaysaan caruuraa inii joogto caruurtiin waxbay barataa aqoonta hadday barataa dhow maxay rabtaa inay mustaqbalka dalka iyo dadkaba inay wax u adeegto ururkan ujeedkiisu wuxuu yahay dadkaas jiilkaas soo bixi doona jiilka hore u soo baxayba inuu garab siiyo oo soo saaro qof aqoon leh macnaha qof jahliya haddii gabar banaanada in lagaga keeno lagu yidhaahdo qofkaana kuu talina ama qofkaana maanta ku hogaaminaya odana aqoon kuu lahayn waxaa ku raba marka qofka aqoonta leh oo adiga aad dhashay deegaankaagana ka soo baxa oo maanta inta ku dhashay ogna maaragtay marxaladda magaalada ka jirta kaasaana la xisaabtami kartaa isku nadiraysaa noqon jirto qofka ilaahay marka oo maaragtay calaf uga dhigo aa uun soo bixi doonto marka ujeedku waa intaas hadafku lambarka astaanteennu ah waa lambar labaatan iyo saddex iyo buuggaasi oo qalinka isaaran meesha aa ku aragtaan meesha horteedaad tigsiinaysaa ujeedku waa intaas waxaana aad idinkaga rajeynaya inaad codkiinana sii doontaan waana mahadsantihin waxaa soo idlaaday shirkii maanta muqdisho gaar ahaan xarunta j o c ee garoonka aadan cadde ee magaalada muqdisho oo uga furmay dowladda soomaaliya iyo xubno ka tirsan mucaaradka madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo ra-iisul wasaare ku-xigeenka xukuumadda soomaaliya saalax axmed jaamac ayaa kulanka maanta dowladda soomaaliya ku matalayey halka dhanka mucaaradka shirka ay ku matalayeen madaxweynihii hore ee soomaaliya shariif sheekh axmed iyo madaxweynaha puntland siciid cabdulaahi deni sidoo kale shirka waxaa goobjoog ka ahaa xubno ka tirsan beesha caalamka arrimaha doorashooyinka gaar ahaan nooca doorasho iyo xaaladda kala guurka ah ee dalka ayaa diiradda lagu saarayaa shirka dhinacyada ayaana maanta dood hordhaca ka yeeshay qodobada qaar inkasta oo kulanka maanta ahaa is aragguud kulankan oo jawi degan ku bilowday ayaa kusoo idlaaday in lagu ballamay is arag kale iyadoona berri lasii ambaqaadi doono wadahadallada dhinacyada ayaana waxaa kulamo wadatashi ah ay kula laabanayaan xubnaha mucaaradka iyo dowladda ee wakiilada ay ka kala ahaayeen kulamo looga hadlayo amniga koonfur galbeed soomaaliya ayaa ka furmay magaalada baydhabo warkan iyo war kale oo ku saabsan taliyaha ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ayaa amar adag duldhigay ciidamada ku sugan deegaanada koonfur galbeed cabdifataax muumin ayaa warkan ka soo diray magaalada baydhabo taliyaha ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed sareeye guuto ibraahim maxamed maxamuud iyo wafdi ballaaran uu hogaaminayo ay qayb ka yihiin saraakiisha ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed ayaa maanta soo gaaray magaalada baydhabo ee caasimadda kumeelgaar ku ah dowlad goboleedka koonfur galbeed ujeeddada ugu weyn ee halkan ugu yimid ayaa lagu sheegay inay tahay sidii loo sii dardargelin lahaa amniga guud ee deegaanada koonfur galbeed si gaar ah sidii laisugu furi lahaa waddooyinka baa iyo bakool iyo shabeellada hoose oo ay intooda ugu badan ay ku sugan yihiin dagaalamayaasha al-shabaab shaati guduud airport ee magaalada baydhabo waxaa kusoo dhaweeyey taliyaha saraakiil ka tirsan ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed gaar ahaan saraakiisha qaybta lixdanaad iyagoona si diiran usoo dhaweeyey taliyaha iyo wafdigii la socday waxaana loo soo gelbiyey taliska qaybta lixdanaad iyadoona halkaasi uu ka socdo kulamo looga hadlayo amniga guud ee deegaanada koonfur galbeed iyo sidii markaasi al-shabaab looga saari lahaa guud ahaan dowlad goboleedka koonfur galbeed oo ay deegaano dhowr ah ay kaga sugan yihiin dowlad goboleedka koonfur galbeed oo markaasi ka kooban shabeellada hoose baay iyo bakool ayaa markaasi waxa ay yihiin kuwo muddooyinkii ugu dambeeyey maalmihii ugu dambeeyey ay ka socdeen doorashooyinka golaha deegaanka iyo kuwa wakiilada waxaana ujeeddada ugu weyn ay tahay sidii loo sii ambaqaadi lahaa loona sugi lahaa amniga guud ee deegaanada markaasi ay ku sugan yihiin ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed iyo sidoo kale sidii loo sii ambaqaadi lahaa sugidda amniga magaalooyinka waaweyn iyo wadooyinka iyo sidii laisugu furi lahaa degmooyinka waaweyn iyo deegaanada ee ka tirsan dowlad goboleedka koonfur galbeed xubno sare oo ka tirsan kooxda al-shabaab ayaa lagu dilay gobolka hiiraan bin casir maxamed ayaa warkan faahfaahinaya wararka aan ka helayno deegaanka buqable ee ka tirsan gobolka hiiraan ayaa waxaa lagu soo waramayaa in halkaas saacadihii lasoo dhaafay duqeymo xoogan ay ka fuliyeen diyaarado dagaal oo ay ku bartilmaameysadeen saldhigyo al-shabaab deegaankaasi ay ku lahaayeen dadka deegaanka ayaa soo wareeyay in ay maqlayeen dhawaaqa jug culus oo markaas ay si weyn ay u maqleen waxayna sheegeen in diyaarado dagaal ee duqeymo deegaankaasi ay ka fulinayeen wararka hordhaca laga helayo ayaa waxay sheegayaan in khasaare xoogan uu kasoo gaaray maleeshiyaadka al-shabaab duqeymaha saacadii lasoo dhaafay diyaaradaha dagaalka ee deegaankaasi ka fuliyeen ayadoona la tilmaamay in deegaankaasi buqaabil uu yahay mid kamid a saldhigyada ugu waaweyn ee maleeshiyaadka al-shabaab halkaasi ay ku leeyihiin sidoo kale saraakiisha ciidanka dowladda ayaa laga soo xigtay in ay jiraan khasaare xoogan oo markaasi dhimasho dhaawaca oo ay ku jiraan horjoogyaal sare oo kooxda al-shabaab ka tirsan ay kasoo gaareen inkastoo weli aan si rasmi a loo faahfaahin khasaaraha guud ee kooxda halkaasi kasoo gaaray deegaanada ka tirsan gobolka hiiraan ayaa sidoo kale waxaa saacadihii lasoo dhaafay ka dhacay dagaalo xoogan oo ciidanka dowladda soomaaliya kuwa deegaanka isku dhacay weerar xoogan ay ku qaadeen dhowr fariisimo al-shabaab ay ku lahaayeen deegaano ka tirsan gobolka hiiraan oo ay ku bartilmaameysadeen maleeshiyaadka ururka al-shabaab waxaana haatan halkaas ka socda howlgallo xoogan oo ciidanka dowladda iyo kuwa deegaanka ay ka fulayaan deegaanada ay weli kaga sugeen al-shabaab gobolkaasi hiiraan iyadoona dowladda soomaaliya ee shaaca ka qaaday in ay doonayso in al-shabaab ay ka saarto deegaanada ay kaga hirteen gobolka hiiraan si gaar ah deegaanada markaasi fariisan ku ah maleeshiyaadka ururka al-shabaab halkaad warkaasi kala socotaan dhegeystayaal waa idaacadda jowhar magaalada jowhar shabeellaha dhexe hirshabeelle soomaaliya iminkana akhbaaraadka dibadda hogaamiyaha xisbiga midigta fog ee rivom u k nigel frech ayaa ay baaritaan ku wadaan guddiga ilaalinta anshaxa baarlamaanka britain kadib hadiyad lacageed oo dhan shan milyan oo geni oo uu helay baaritaankan ayaa eegaya inuu jebiyey xeerarka isagoona aan si rasmi ah u shaacin lacagtaas oo uu bixiyey maalqabeen british ah oo maalgashi ku sameeya lacagaha dijitaalka ah kana shaqeeya thailand frech ayaa sheegay in shanta milyan ee geni ay ahayd hadiyad shakhsiyeed oo aan wax shuruud ah ku xirnayn islamarkaana aanu wax xeer ah jebin wuxuu hore u sheegay in lacagta loo isticmaalayay kharashaadka ammaankiisa warkii aad caawa ka dhegaysanayseen idaacadda jowhar waanaga intaa warkaankiisa xigeentaaynu kulmi doonno waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo